Xarunta Tababarada Caafimaadka ee United ayaa olole caafimaad oo isugu jira wacyigelin iyo daaweyn ka sameeyay kaamka Xasan Qurax oo ku yaala xaafadda Kutembe ee magaalada Beledweyne. Ololahan caafimaad ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysaska danyarta ah ee ku nool kaamkaasi kuwaas oo isugu jira haween, carruur iyo odayaal. Maamulaha guud ee xarunta tababarada United Diagnostic Centre, Dr Mukhtaar Axmed Cumar ayaa raadiyo Baaruula uga warramay ujeedka ay u sameeyaan ololahan caafimaad iyo kiisaska ay kasoo arkeen intii ay ku jireen ololahan.
united diagnosis and training center waxay booqataa kaamamka meel kasta ay ugu yaaliin degmada beledweyne Een, kaamka ugu dambeeya aan booqanay kutiin buu ku yaalay kaam xasan qurax oo ahaay Ee, waxaan ugu tagnay dad danyar caafimaad u baahan weliba nadaafadooda ay aada u liidatay waxaan wadanay arday public health ah tala ka siisay hygiene-kooda sanitationkooda weliba soo bixiyey wixii loogu talagalay in qofka nadaafadiisa lagala taliyo waa wax aada muhiim u ah sab- ee, sababtoo ah ee, annadaafatu nisfu min aliimaan waa xadiis qayb ka mid a iimaanka barkiis waa Ee, sidaa awgeed united diagnosis and training center ee, daawo keligeed ma bixinin ee, waxay bixisay waxyaabaha agabka caafimaadka ay bixisay wayna sii wadi doontaa hadduu ilaah yiraahdo united ee, waxaa ka go-an mar walba na saaxiib la tahay dadka danta yar ee soomaaliyeed ee ku nool kaamamka inay u tagto mana ka daali doono hadduu ilaah yiraahdo ilaa laga waayo qof kaam degan ujeedka u sameynayay wuxuu ahaa ee, dadku waa dad danyar ah waa dad dayacan waa dad aan dowladoodii ana ka haysanin wax caafimaad ah waanan waxaan ana ka haysanin wax daryeel ah iska daa xitaa inay u tagaan ay dhahaan nadaafadiina hagaajista bacaha biyay uga shubaan xitaa waxaa waaye dhibka ka jiro meelo banaana laiskaga shubaa bacdii biyihii meesha iska tila rafaad badana lagala kulmaa wasaqaa galayso meeshii shubana inuu ka dilaaca laga yaabaa xanuuno badanaa imaan karo kalooraa imaan karo marka caqabadaas fara badanay leedahay sidaa awgeed marka united ma hilmaami doonto dadkaas way u tegi doontaa wayna ku laalaaba doontaa xarumaha caafimaadka ee gobolka nagula yaalo ee aad iyo aad ay umahadsan yihiin Ee, ayaga naftooda way dadaalaan xarumo caafimaad oo shaqada aan qabana qabtaa jiro waa soo dhaweynaa waa bogaadinaa waxaan leeyahay sii labalaaba sii dadaala dadka wax u qaba haysan waa dadkiina Gudoomiyaha kaamka Xasan Qurux Mudane Xasan ayaa raadiyo Beerla u sheegay inay ku faraxsan yihiin in ololahan caafimaad loo sameeyay isagoo u mahad celiyay maamulka xarunta tababarada United Diagnostic Centre.
ugu yimid macadka united oo waxaa noogu yimid kaam ku tiimbo waxay noo keeneen daawo fiican carruurta iyo haweenka daawo fiicanay noo siiyeen maanta marka waa mahadsan yihiin macadka united aad iyo aaday u mahadsan yihiin Xarunta tababarada caafimaadka United Diagnostic Centre ee magaalada Beledweyne ayaa door muhiim ah ka qaadata horumarinta tababarada iyo adeegyada caafimaadka ee bulshada danyarta ah, kuwaasi oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.